الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad ku sugan tihiin ku soo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti oo aan ku gorfayno xusuusaha sooyaalkii la soo maray ama aan ku soo gudbinno mowduucyo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed haddaba barnaamijkeenna waxaa marti inoogu ah sheekh aadan cabdiraxmaan warsame oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed haddaba sheekheenna waa qaniyun cani tacriif waa shiikh aad wada taqaanaan islamarkaana dhowaan u soo hijrooday saaxaadka jihaadka xalaqadeenna waxaan ku soo qaadan doonnaa mowduuc ku aadan waxyaabaha ku qasbay sheekh aadan inuu u soo hijroodo koonfurta soomaaliya ugu horrayntii sheekh aadan ku soo dhowow idaacadda al andalus gaar ahaan barnaamijka andalus bodkast alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu cala rasuul bacd waan idiin dhowey ilaaha idin barakeeyo fariiqa iclaamka idaacadda andalus waana macakum waa tahay sheekhana annagana sharaf ayay noo tahay inaan maanta kugu wareysanno barnaamijkeenna andalus bodkasti su-aalo dhowr ah ayaa halkan inoo yaala barnaamijka ayaan guda geli doonaa su-aasha koowaad ee aan jecel lahay inaan sheekha weydiinno waxay tahay goormee ayaad ku soo biirtay sheekhana ducaadda u taagan faafinta diinta islaamka ina alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wasiyaati acmaalina faman yahdihi allaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا وبعد ان waxaan ku soo biiray ugu horreynbaa saxwada islaamiga iyo baraaruga islaamka ee casriga iyo ka qayb qaadashada dacwadda towxiidka waxay ahayd markii la marayey sideetamaadkii kun sagaal boqol sideetamaadka awalkiisii hore waxa ii ahayd fadli ilaahay aan ka helay subxaanahu wa tacaala waxaana markaa kala kulmayey culimmada soomaaliyeed kuwoodii hore saxwada ka horreeyey aadna waan u jeclaa waanan ku xidhnaa waxna waan ka baranayey iigu soo xidhiidhana dabeedna markaasi shabaabkii markaasi saxwada inaan iyagana markaasi wax ka bartay waxaa markaasi jirtay ilaahay subxaana wa tacaala fidraa uu siiyey oo ah mid damiirkayga ku duugan oo xubbi shadiida aan u qabay diinta islaamka iyo barashadeeda iyo hirgelinteeda iyo waxlaqabashadeedaba aad baan u jeclaa culimmada ehelkeedana hore iyo dambaysaba aad baan u jeclaa waana mid ka mida nicamka ilaahay addoommada uu siiyo wain tacudu nicmat allaahi laa tuxsuuha ma tirin karno nolol baa ilaahayna siiyey iimaan buu ilaahayna siiyey haddana dadkii muuminiinta ahaa ma sinna laysuu sawaa waxa weeyaan markaasi culima ayaa ka mid noqonaya iyo kuwa diintii u khidmaynaya halkaas ayay ahayd wakhtigaa aad weydiisay iyo xuduudda markaasi
halkaasaa dacwada ka soo bilowda halkaasnan haa waa tahay hoolihii dacwada iyo nashaadaadkii aad halkaasi ka waday gaar ahaan magaalada hargeysa oo dacwada aad ka bilowday maxaad nooga sheegi kartaa sheekhana waa sax saldhigga yacni dacwaddaydu waa hargeysa waana dhulkii aan markaasi u dhashay oo meel taqriiban u jirta sitiin kilomitir ama lixdan kilomitir ayaan ku dhashay oo baadiye ah waa tahay laakiin halkii aan ku soo ururay ee aan ka hanan qaaday waxaa u lafdhabar u ah hargeysa dacwaddayda muddo aan ka maqnaa waxun bay ahayd waktii markaa xuruubtii ehliga ahayd ee ka bilaabantay dowladdii shuyuuciyadda iyo mucaaradkii esanam ee la dagaalamayey iyo barakacii gobollada waqooyi ku dhacay laba sannadood iyo barbaan qaxoontiga ku maqnayn waa tahay inta kale hargeysa ayuunbay ahayd halkaana markaa iyadana dacwadda ayaan ka wadnay diinta markaasi barasho iyo tarbiyadda ummadda iyo tacliimtooda hadday tahay dhallinyaradooda hadday tahay markaasi rag iyo dumarba markaasi dadweynaha in dadka si caama loogu baaqo la tilmaamo oo la irshaadiyo saxwadii u horreysay aan ka mid noqdo saddexii sideetankii baa la aasaasay waxa weeyaan shuyuukhdeediina aan la kulannay markaaba waxa weeyaan dacwad markaasi ay wadeen nimankii markaasi xarakatu itixaad oo ahayd markaa xaraka qawiya kitaabka iyo sunnahana tamasukaysay wakhtiga waxa weeyaan dadkii wax soo bartay dibadda wax ka soo bartayna mu'asisiinteeda ay ka noqdeen iyo culimmadii iyaguna maqaawiirtaha ee dalka jooga ee tawxiidka fahmay ay meesha isugu tegeen qaybo kaloo ikhwaankaana markaa la midoobay qaybahaasi dib ay uga fagmeen ay dib uga noqdeenoo shimaalka u badnaa dacwaddaasaan ku jirnay mar dhexe oo sagaashankii ka dambeysay wax tajamcu laydhaa baan samaynay annagu oo qismi markaa ka mida itixaadka iyo qayb xarakadii markaasi waxda shabaab almuslimiin oo iyagu markaa intooda badan u dhammaa ayaa midoobay iyo dad iska markaa iska dacwa fardiya wadan jiray oo iyagu dhexda iska socon jiro xataa uu ka mid ahaa macallinkii markaasi markaasi ibraahim afqaani uu ka mid ahaan jiray rag noocaas oo kalea ayaa hal mar aanu samaynay xaraka la yidhaha xarakatu markaasi tajamuc alislaami tajamuc alislaami waxa weeyaan marka dagaalka afar sagaashanka hargeysa ka dhacay ayuu la burburay qabaa'ilku ay kala qaybsameen lix iyo markaasi sagaashankii waa tii laascanood lagu aasisay daacwad la yidhaahdo markaa jamaacad la yidhahdo jamaacatu lictisaam alislaami alictisaam bilkitaab wasunna marka sheekh cali warsame laga wareejiyey maxamed ciise loo dhiibay mustafa xaaji ismaaciilna ku-xigeenka looga dhigay dacwaddaasi markaa ictisaamku haddana waa la socday laakiin markiiba haddana waxaa soo baxay tafakuk ku dhacay xarakadii oo waxaa baraarug kaloo cusub oo la yidha war waxaan xaraka kulba midba laga guuraya magac la samaynayo waxba ma taraye dacwadii hore salafka ha loo noqdo wakhtigaana waxaa dalka aad u soo gaadhayay manshuuraadka culimadii yani maxaan ku dhahdaa sheekh ibnubaas iyo ludkoodii ahaa iyo kuwii markaa sheekh maxamed markaasi ibraahim aala sheekhe ka horeeyey muftigii ka horeeyey maxamed markaasi saalex ibnu cuthaymiin maxaan ku lehay sheekh alalbani mashhuuraadkaasaan dhallinyaradii markaasi aad u akhrinay marka waxaan xiisaynay dacwadda in la yidhaahdo waxa weeyaan markaasi dacwad nabad ku soconaysa sunnihii salafkii saalix ahaa ictisaamna halkaan kaga hadhnay muddana markaa taasaan wadnay wakhtigii dambe waxaa bilaabmay xuruubtan dagaalkan yacni yacni xamladan markaa irhaabka loogu magac daray islaamka lagu soo qaaday markaan taasi bilaabantay dacwaddii waxaa la geliyey cidhiidhi wadaadadii waxaa la rabaa dacwaddoodana tiin barashaan bad lagu dhufto oo wadaadka markaasi dee laga rabo maamulada maxalliga ay raalli ka yihiin waxay ku tacliiqinayaan ay ku xidhayaan qaswilgu markaasi caamkee gaalada marka wadaad raalli laga yahay oo manaabirtiiyo shaashaadka wakhtigan damba soo baxay loo ogolaado waxa weeyaan wadaadkii kalen taa laga waayo imaa macnaa mina keerana markii uu yidhi markaasi w george bush tii baa la qaatay dadkii iyagu diiday ee markaa dacwadda xaqa ku adkaystay ee inay tanaasulaan diiday waxaa ku qasban jamaacadii inaanu ka mid noqon karay tiimkii uu la socday mu'asasadii xataa hadday tacliimi iyo madaaris iyo masaajid iyo wax isku wada dhisan ay tahay inaan la socon karayn deedna inuu dacwaddiisa fardiga a wato si aan loo taxakumin waxaad xataa ku waayeysaa asdiqa waxaad ku waayeysaa jamaaca waxaad ku waayeysaa xataa ilo dhaqaala aad ku noolayd ayaad ku waayeysaa marka waxaanu door bidnay inaanu markaasi dee xaqa ka dooranno masaalixdayada khaaska ah oo dacwo fardiya aanu wadno waxay noqoyed markaa dacwo fardiya faqad inaan keligay iyo wixii ansaartayda keliduul keligiduul inaan keligiduul halkaa ka tiraadaan maanta yani ardul jihaad keligiduul iyo afraaddaad isku madhabka tiin iyo ardaydaada iyo asxaabta adiga markaa yani dalabul xaqa jecel ayaad markaasi isku xisaabtamaysaan
waayahay dagaalka ugu badan waxaad ku bixisay la dagaalanka hay-adaha tansiirka ee dadka gaalaysiiya maxaad nooga sheegi kartaa qisaskii idinkala qabsaday adiga iyo hay-adahaasi barnaamijka aan kuu sheegay ee dacwaddii islaamka aan ka qayb qaadanaynay iyo kifaaxan aan la gallay cadowga horta aniga dee saldhigaygu yacni wuxuu ka fogaa mid maslaxad laga raadiyo waayo qof meeshu meeshu nafta hurayo naftii baa huraya maslaxad ma rabadee wax dambe u dhima ma lah imaka waxaad arkaysaa nin oo istishaadiya oo la leeyahay lacag baa la soo siiyey lacagta ma qabrigu ku cunaya waxaaba u diyaariyahayba inuu inuu naftiisa cadowga imka nambar badan uu dambaska ka dhigo is- meesha ay iswada raacaane ma qabrigu ku cunaya marka asalka waxaa annaga noo ahayd qowlkii ilaahay u yihi waman axsanu qowlan miman dacaa إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن سؤاشاس نعم ها مواجهة أقوين هاياتك كريستانبقى يكون عباد الصليب كريستان عيت المعتب كعابدية iyo cisaabaadkooday wataan ilaa nimankani kiristaan keliya uma taagna ama gaalaysiin iyo kiristaamiin keliya uma taagna qofka markay damiirkiisa dilaanay akhlaaqiyan u dilaan ayuu ogolaanaya wixii uu qaadanaya laakiin intuu qofkii fidradii iyo islaamnimadii uu haysto ee sharaftiisa ay dhowran tahay ma si dhib yar islaamka ugama bixi karo laakiin waa in oo marka hore la baabiiyo waa in akhlaaqda la qaribo iyo waxa la midka ah marka masaladaasi tansiirka markaan ka waramayo iyo muwaajahadeedii waxay u baahan tahay muxaadaro dheer laakiin bal waxaan isku dayayaa masiiro dheer waa masiiro dheer inaanan ku yaran hakado ma insha allah inaa noo soo soo khulaasayso khulaaseeyana Insha Allah.
ayaan ayaan bal hadda isku dayaya insha allah tabaaraka wa tacaala waa tahay jihooyinkii aan iswaajahnay aniga oo jecel inaan wax ka taataabto Mhm.
ee gaalaysiintan qarniga ifriqiya lagu wado ama muslimiinta geeska afrika lagu wado goor hore oo cahdo axmed axmed gurey ninkan u naqaano axmed alkhaasi almujaahid imaam axmed alimaam la yidhaahdo ninkaa waktigiisii dagaalkiisina uu ka bilaabmay raggii ka horreeyey xabashada la dagaalamayna madhabtan ortodhogoska la yidhaahde laga xukumi jiray masar ee halkaa laga soo magacaabi jiray ayaa markaasi een, baabkeeda dhibaatada ugu horreysay ee dalkan kiristaamiintiisa iyo masaajido la dumo iyo dadkoo konton kun mar keliya lagu qasbo in la gowraco iyo inay kiristaamoobaan mar keliya dhacday konton kun in mar keliya ladhaha laydin gowraco dadkoodii kaloo la gowracay arkaya way ku qasban yihin islaamku marbay ethoobiya islaam midhan buu noqon lahaa haddaanay taasoo kale dhacaynin oon kolba la baabinayn wakhtigaasay soo bilaabantay waxaa kaloo markaasi sii xoojiyey casrigii markuu yimi gumaystaha ninkan cad ee yurub ka yimi iyo ixtilaalkii lagu qabsaday afrika soomaaliyana ay markaa ahayd ruqcadda markaa ugu khatarsan ee ay markaasi qaybta u heleen nimankii ugu cadcaddaa ingiriisku kowga ka ahaa muwaajahadii markaasi ugu horreysay aniga nin nasraani ah oo tansiiri ah oo kiristaana na dhex martay mid mubaashara oo toosa bay ahayd xaggee ka dhacda waxay ka dhacday hargeysa waa markii siyaad barreed dowladdii shuuciga ay tagtay waanu soo noqonnay sagaashankii markuu tegey ba waanu soo noqonnay waxaanu soo noqonnay annagoo raqbad u hayna dalkii aanu ka qaxnay koob iyo sagaashankii annagoo ilaa saddex ninoo isku fac ah oo dacwaddan ka mid ah jamaacatu itixaad alislaami oo rag een, isla wada dacwadda oo isla jaan qaadayo isku masaajida aan nahay ayaa waxaanu diiradda saarnay ninkan farxaan laydhaa oonu xogtiisa haynay dalkana kaga qaxnay
farxaanka ma ninka gaalka la yidhahda waa nin gaal ah oo af soomaaliga bartay oo magaca soomaaliga muslimka ah la baxay laakiin kaafir ah Waa tahay.
isaga iyo rag kalena qisooyin qariiba ayaan hadhow ka sheekayn doonaa insha allah tabaaraka wa Waa tahay.
tacaala markaynu gaadhno marka ninkaani een, dagaalkii aad ogeeda hargeysa waxaa looga tegey xataa bisadii baa ku noolaan kari waayay Mhm.
askari dagaalamaya mooyaane aadamo noole kale kuma hadhin waa garta waa damaar iyo burbur magaaladii dhan waa burburta meeshaasuu ku baaqiha Mhm.
marka ninkii oo markii haddana nidaamkii siyaad barra tegey esanab ay meeshii tagay ayuu haddana la nooliyey Mhm.
ceerigaabaa xarun uu ka dhigtay oo uu joogay intaa u dhaxaysiya hargeysana waa soconaya wixii uu samaynaya ayuu samaynaya ninkii magaaladii oo amnigeedu xun iyo annagu baqanayno ma oo dadkii nimankii jabhadda ahaa in badan baa boob iyo dhac iyo dayday bay noqdeen dadka markaa in dhacayoo dilaya Mhm.
waa la dhex nooliyey isagu waa iska dhex soconaya habeenkii buu wareegaya shawaaricda Mhm.
deedna waxaan war ninkaani waa kan waa farxaan ma baqanayo ninkan waan garanaynaa ninkan baynu hujuumno macnaha horta afuun baanu ku hujuumaynaa wax kaleaanu markaa diyaarunahay Mhm.
laakiinaan hadidnaan cagaajuglayno aan rabnaa waan joojinay isagoo shaarica weyn ee waddada maraya goor dambe oo cishaagii in dowre ka dambeysay waa tahay af soomaaliga fasiix buu yaqaana maalinkan af soomaaligan kula hadalnay waa garta laakiin wuu isu kaaya dhegooleeyey ingiriis buu daldalay maxaa iga rabtaan uu ku leeyahay waa tahay iyadii baan la wadno nin wanaagsan oo ka mid a raggii nashaadka badnaa dacwadda asxaabtayda ahaa oo jaamacaddii la fulay siyaad barre markii uu joogay dhallinyaradii wax ka baratay ee ka dul burburtay Mhm.
oo markaa soo baxa soo cararo isla xaggan yimi Mhm.
ayaa ingiriisigii la daldalay waa garta maxaa tahay buri isa sheeg bal taariikhdaada ka sheeg wuu ka sheekeeyey wuxuu nooga sheekeeyey annagu waan ognay siyaad barre la joogin waxaan ku nihi intaanay halkan estanamn xaggaad joogtay dowladdii siyaad barre halkan joogay buri Mhm.
halkanaan joogay buri oo meelahaadka howlgelisa wuu noo sheegay waa garta maxaad qabataa baan ku nidhi marka bal waxaad qabataa noo sheeg maxaad ka rabtaa buu yidhi marka Mhm.
maxaad ka rabtaan waxaan ku nidhi waxaad ka rabtaa waxaan doonaynaa ila dalka umaad dhalan annagaala dalka eh Mhm.
miyaad noo soo dalxiis tagtay maxaad doonaysay wuu kontaroolay marka Mhm.
marka waa arkay inaan la xisaabtamay wuu idin dareemay ha una dareemay waa gartay deedna een, waa gartay ma idin sheegayaa buu yidhi kalsooni buu nagu yidhi ma idin sheegaayo waa gartay Ah, waxaan ku nidhi ee idinku maxaaga muraadka rabta waxaan ku nidhi annaga ayaa ku soo raadinayna waxaad ka shaqaysana waanu soo ogaan doonaa marka aanu soo ogaano waxaad ka shaqayso ayaanu iskaa bari doonaa baan ku nidhi waa u hanjabtay waa u hanjabnay si cad baan ugu hanjabnay waa gartay ninkii horta xarakadii iyo dhaqdhaqaaqii ayuu joojiyey in yar halkaa aan isku taagee nimankan slm gacan bay ka haystaan ciidankan jabhadda ah ee slm sababtoo ah nimankan reer yurubka ah way ku xidhnaayeen slm waxaa jira nin slm la duuli jiray waa gartay oo yurubaana waa gartay oo loodhan jiray markaasi hemish wilson waa gartay wuxuu ka soo tallaabay xeebta saylac waa gartay siday noo sheegeen nimankii jabhadda ahaa Mhm, reer miyigii halkaa deganaa qabaalkii ciisaha uu isu soo dhiibay mhm.
dabeedna nimankaa jabhaddu markaa halkaa xeebta deganaa een, halkaa joogay ayuu isu soo dhiibay waa gartay nimankiina way soo kaxeeyeen dabcan siyaasadaha la ysku hayaa qarbiga waa loo tartamayaa een, siyaad bare maraykan buu wataa reer qarbi buu wataa Mhm, iyaguna waa u tartamayaan oo ingiriis bay wataan kanay wataan inay iska dhaadhiciyaan bay rabaan mhm.
ninkan wax kaleba looma soo dirin laydhaa hemish wilson esene maxay tahay calan tawxiid ku qoran yahay sida tahaye maxay u dagaalamaysaa waa gartay ninkan naftiisuu soo biimeeyey dagaalada ayuu la geli jiray indhahaygaan ku arkay in badanna waan arki jiray intii aan la soo gelin dalkan waan arki jiray surwaal yaroo gaaban ayuu xidhnaan jiray wuu inooga sheekan jiray dagaalkuu nala soo geli jiro wuxuu ihi kabaraddu ka duubi jira kaasoo inta nala eryaday kabaraddiisi laaftoo fayfka sidaa u suray oo ordaya ayaanu arki jirnay buu yidhi waa gartay waa nin militariya dabcan soo maogid Mhm.
marka raggan way isyaqaaniin farxaan snm way isyaqaaniin sida hemel wilson yani markaa yani ninkaa magaciisa aan sheegay markaasi wilson baa markaasi hemish wilson baa isu yaqaaneen marka nagama habranayo nimanka meesha jooga waa isku san bannaan yihiin laakiin ninka dhaqdhaqaaqii ayuu jaray ayuu jaray waxaa isla maalmaha wakti ka dambeeyey dhacay nin aan ka sheekayn doono guntar la yidhaahdo oo afar sagaashankii iyo hargeysa qaybi ay tahay qalalantoo lagu kala qaxay oo dunsan tahay oo dagaal ka socday ayaa keligii iska dhex marayey nin wadaadada ka mid ah laakiin jabhaddii soo dagaalamaysana qayb ka ahaa Mhm.
oo macnaa snam ku tirsan wadaadadana ka mid ah ayaa arkay ninkan caddaanka ah ee dhulka kharaabadda dhex wareegaya markaasuu yidhi maxaad ka dhex qabanaysaa meesha wuu la murmay bahal dhirbaax nin kamaandoso adag baa isaguba dhirbaaxu labada indhood muudsaday steeshinkii buu ku soo cararay marka Mhm, ninkii caddaanka ahaa mhm.
wuu ka daymi ninkii wadaadka ahaa inuu steeshinka tegeyna wuu ogaa kiyo niman aslam oo halkii een, saldhigga dhexe hargeysa barindada saa u fadhiyo qayilaya dul fadhiyo doodiisii wixii loo geysta sheeganayaan Mhm.
ayuu ka daymi buu isdul taagay Mhm.
markaasay qosqoseen ninkii buu yidhi, haa ma hebel baa buu yidhi markaas yidhi, haa ma hebel haa markaasuu u sheegay war wuxuu edeeb daran yahay tiisana wuu halligayaa Mhm.
annaga meeshaanu ka baqanayna wuu marayaa Mhm.
waanu ila murmo wuu ila dooday wuu iska tegey lalama hadal marka nimankan yacni saasay ahaayeen marka ninkii markii u horreeyey kiristaaniga ahaa aan waajaho aan arko ninkaasuu ahaa ninkaasuu ahaa ka gudub qodobka labaad waxaa weeyaan qisadii dhacday hadaaya ka imanaya Mhm, een, amriika mhm.
oo i imanaya ardayda iskuullada ka dhigta hargeysa iyo meelaha la midka Mhm.
waxaa jirta qiso mataaniinta la yidhaahdo oo annaga xaggayga ka jirtay Mhm.
magaalooyinka halkaa ku yaala maala hargeysa booramaa lagu odhanaya waxaa la mataanaynayaa iyo magaalo ingiriiska ku taala xidhiir bay yeelanaya labadaa magaalo Ujeedka- kaana ujeedka waxa weeyaan inayba aad moodo magaalada inay noqoto degmo ka mida ingiriiska Haa.
oo cilaaqaad ay dhex maraan degmo halkaa ku taala oo musaaxaba iyo sadaaqa ay dhex marto oo dhallinyaradeedu isku xidhmaan waa gartay iminka dhallinyarada orobo joogta maxaa hadiyo maalinta christmas dheyga hadaaya yaryaroo kiristaani ah waa waxyaaba kiristaani ah ilaa hadduu hadiyadda ashyaa intifaac dunyo weela la soo diro dhib weyn umaanaan aragneen waa caawimay nagu odhan lahaayeen Mhm.
laakiin waa qalin waa wax boog ah waa adawaad lagu cayaaro waa waxyaabo saliibkiiyo nuurka ka baxaya iftiinka uu bixinaya kala duwan aad yaabayso waa waxyaabo yacni ciisa ilaaha ciisa waxaa qabanaya midhan ay ku wada qoran yihiin ayaa intaa maraakiib shaxni la soo saaray berbere laga soo dejiyey la qaybiyey annagu maanu arkayna marka la qaybiye dhallinyaradii loo qaybiyey ee iskuullada ayaa noola yimi oo waa idinka dhallinyaro een, sanawaadkii ugu dambeeyey burburka ka dambeeyey diinta islaamka mooyaane iskuulladuba imika ugu horeeyaan intiina diinta baranayay qur-aankooda xifdiyayey wacyigooda uu baraarugsanyahy waxaana naloo keenay Mhm.
arrintii baan ururinay waan ururinay wadaadadii baan isula tagnay barnaamij fara badan oo takhriibul yacni caqaa'idi wal yacni ifsaadul akhlaaq aanu isla garanay war dowladda aanu dacwo tagno wax kala garmay iyadaad noo dowladadii annaga waa gartay maanta haddaad xaraka shabaab tawxiidul markaasi yacni kelimatu tawxiid ay u taagantaho jihaadka raayidu u taaganta aad haysataan annaga dowl- dowla mulxida oo le dowla calmaaniya weeye ku faanaysa aa xukuumad noo ah markaan arrimahan tansiirka u ashkatoonayno waxa weeyaan iilka kii dhigay u dacwooto waa maahmaah soomaaliyo yacni kii iilka dhiga qabree xabaasha ku riday ayay dacwo ka rabtaa inuu wax u hagaajiyo waxaanu ka bilaabaynaa een, waxaa noo beegsay xafiiska madaxtooyada xafiiska baarlamaanka xafiiska markaasi barasaabka xafiiska markaa maayarka iyo ragga markaa xubnaha ka halkaa wada fadhiya oo dhan intiiba waanu marnay dabeedna waxaanu dacwaddii baanu geynay meesha waxoogaa waxaa noogu iqbaal wanaagsanaa laba xafiis
waa garta xafiiska madax iyo maya saddex xafiis guurtii baa jiraan kugu darin ninkii fadhiyey oo mar dambana masar mansab wasiir qabtay oo aan rabanay inaan magaciisa sheego wuxuu idhi lix iyo labaatan sannadood sirdoonkii soomaaliyaan ahaa buu idhi ninkaasi wuxuu nagu yidhi wakhtigaasi waxaanu dabagallay dhaqan xumo ka dilaacday oo dalka soomaaliya lagu ogaaday oo hargeysa waxaan ujeedaa xamar uu joogay ka jirta waxaan qabno nin faransiisa ni- ninkaasi lix iyo toban dhallinyaraa buu kharribay buu idhi diin iyo caqiide iyo akhlaaqba qoomuluudna waa buu idhi marka imakaad idinku baraarugtin buuna leeya wadaadow dalkan haruu gacan galay buuhi annagaa sirtiisa hayna mas-uulkaasi waxaa la yidhahdaa cabdilaahi ciro oo markaasi barasaabkana uu soo noqday dowladdii riyaale markii dambe wuxuu noqday een, wasiirka ayuu noqday daakhiliga marka uu noo sheegayo labada markaasi een, halkan aanu joogno majmuucad dhan oo culamaa buu noogu sheekaynaya waa arrin markaa cad weeyaan arrinta saddexaad waxay tahay waajahadii aanu waajahnay jamaacadtan siriya tii ugu horreysay hargeysa ka soo ifbaxda waa goorme xilligaas xilligaasi waxa weeyaan bilowgii een, xukuumaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal
taariikh ahaan goormay ku beegneed ninkaasi wuxuu xilka qabsaday sa- een, saddex iyo een, sagaashankii oo dowladdii hore een, cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan duur la odhan jiray laba sannadoodoo kumeel gaadhkii aslamto ay markaasi meesha ku haysatay ayuu ka bedelay deedna saddex iyo sagaashankii buu isagu meesha qabsaday waa tahay goorta ay soo ifbaxdayba waa isla saddex iyo sagaashankii laakiin waxay arrintu si fiican u waaqac noqotay saan filaya taariikh ahaan inay afar iyo sagaashankii ahayd oo dagaal eheliyana uu meesha ka jiray mar kastoo meel dagaal ahliya ka dhacana nimankani waa meelahay ka faa'iidaystaan ayay ka mid tahay marka waxaa la aasaasay lijinad een, odayaal isxilqaamay oo uu nambarkow ka ahaa nin aad u haliyay oo runtii khayuura ninkii raggan markaasi uguna hormuudka ahaa wuu dhintay mar hor uu dhintay dool la odhan jiray oo reer muqdisho ahaa dadkii baac mushtariga tujaartan ahaan jiray nin waaciya oo adduunyada wax la kala faa'iidayo garanaya ninkan meesha haystana ay si fiican isu yaqaaniin oo intuu dee xaggan beriganba waa ra-iisul wasaarihii een, dowladdii caskariga ay inqilaabtay buu ka mid ahaa isgaranayaan ayaa hogaaminaya odayaasha rag culimo ah adigu wadaadada ka mida qayb ka mida saxwaadkana waxbay la qabteen odayaal waxay yidhaheen waxoogaa ku dhiiradaa waxay wadaadada qaarkood ka habranayaan dowladdana ku afdhiiran oo yidhaa war waxaan naga daaya arrintaasi waxaa soo daahirtay in tiim kiristaamaynta wada oo ortodhogosa yaad u malaynaysaa geeska afrika tiim kir- kiristaamaynta wata oo ortodhogosa inuu noqon karo Ya- ya- yaad u malaynaysaa waxa weeyaan nimanka xabashida nimankeeni cadaawaddii toddobada boqol ama sagaalka boqol ee sannadood soo jirtay ay inaga dhaxayso ayaa waxaa een, intay yimaadeen hargeysa ayay xarun ka samaysteen guri bay degeen kiniisad bay ka dhigteen beebalo kala duduwan iyo alaabay dhigteen cajalado c d ayay markaasi haystaan barnaamijtooda xafiis baa ugu yaalla waxaas oo dhan baa la iktishaafay markii dambe dhowr goor bay arrintani soo baxday oo lasoo noqnoqotay anagu markii hore awalkii hore nimankaasaa ku baraarugay een, markii dambe laakiin wax calana bay noqotay waa lasoo qabqabtay wixii oo dhan maca dhugmitigoodii la wado baa lasoo qabtay odayaashana ilaahay khayr ka siiya markaas sabab u ahaa alaam rabbil macruufka markaasi meesha iyagu isku matelay nimankaasi waa xabashi nimanka haayaadkii caddaankahayna way tamwiiliyaan dad soomaaliyana way la shaqeeyaan dadna way kiristaameeyeen dad badan ay kiristaameeyeenna markaasi lambaris bay sheegayeen maalintaa odayaashu laakiin aanan xifdiin lianna dhugmatigii c d-ga waxyaabihii ku jiray waxay ahaayeen wax aad sir badan ugu jirto waxaa laakiinse ka khiyaameeyey nimanka sirdoonka ah oo yidhi bal waxaanu kala baxaynaa xog waanaan idiin soo celinaynaa na siiya markii laga hantiyeyna waxa afka dabaysha ka qarsada sirdoonki waxba wuu soo celin waaya odayaashii oo waanu isnaqaanay oo marka meelaha ay dadka wax u sheegayaan ama meelaha u baxayaan war sheekhadan sunna inugu yeedho oran jira waynu israaci jirnay waxay idhahdeen waa nala sabaaxdayo odayaal baanu noqonay bay idhahdeen laga hilbaxsan yahay oo dhugmatig haddaanu xataa islaana laynu soo celin maayo meel kalean wax ku shubi lahayn bay idhahdeen oo waanu ka wareejin lahayn laakiin farahaygay ka baxday waxaa laga heli lahaa bayna xataa dad badanoo u shaanbadaysan iyaga kiristaanka ayaa meesha laga dhexeli lahaa waa munadamadii u horeysay ee is wajahdan aan iswaajahna si adag laba looyar baa midna wuxuu difaacayaa nimanka kiristaanka waana soomaali markaasleeya aduma muslim baa tahay mise gaal markaasuu leeya muslim baan ahay oo haddaama kiristaan kugu soo duulo diintaadii bedelaya oo gaalaysinaya dadkaagii baad dembiga ka Difaacaysaa.
ilaalinaysa difaacaysa suu ku leedan looyar baan waa shaqaysanaya oo shilinka iyo diintu iyomaa qiimo weyn yani waxyaba qariibkay ka mid noqotay adigu akhireenka ugu dambeeye waxaa dhahay nimanka waa xabashi waa ethoobiyan waa raggii ina soo caawiya waa raggii caynkan walaalaynu nahay saaxiibayna way nagu soo khaldameen waxaanu leenahay nimankaas naga naga waanu idiin soo masaafirin iyo noo soo noqonin keliya intaasaa dadkii lagu seexiyey way tageen munadamada ku xigtay waxay ahayd waa ta afraad ee iyaguna kaathooliga ah waana ta kaniisadda ka mas-uulka iyadu marxalada maraaxishay soo martayna way dheertay mustacmarkii baa u noqonaysa laba kaniisood baa hargeysa ku yaal xamar sidai kaniisad markaa roman catholic ugu taallo hargeysana waxaa ku yaalay laba kaniisadood waa gartay midi meesha madaxtooyada imika waa dhinaceeda agteeday ku taallaa dib looma dhisin laakiin dayrweynoo adagoo kii madaxtooyada lagu xidhiidhiyey iyo wasaarada meesha ku yaalla ayaa lagaga xidhay dadka inay markaa dhisantahay iyo in kale anigu xataa xog waan ka weynay laakiin dayr weyn oo dheer baa lagu xidhay tan laakiinse maraaxisha gaarkaa soo martay waa een, tan een, markaasi maktabadii masaarida u dhow ee meesha dhakhtarka markaa xaggeeda xagga dambe ka xigtay meeshii markaasi berigii hore hangishta la odhan jiray iminkana een, ciidankan een, asluubta miyuu ahaa uu ku jira ayay gadaasheeda ku taalla oo tan sawirada laga arkay macruufka ah wakhtigii saddex iyo sagaashankii ama afar iyo sagaashankii wakhtigii ina cigaal ayaa nin oo kiniisadan wakiil u ah oo soomaaliya oo gidhigidhi la yidhaahdo ayaa u dooday hay-aadkiina way la hadleen deedna ha naloo dhiso dad baa haysta shacab oo qaxoonti ah dadkii qasab baa lagaga saaray waa la dhisay wadkaa wadaadadu waan ka hadalnay oo ma- xataa madaxweynaha xataa dee waa lagala hadlay arrintaa Waa gartay.
laakiin waxay noqotay hal bacaad lagu dhisay hadh cad baa iyadoo la arkayo la dhisay berigii sidaad barre waa shaqaynaysay mustacmarkii ama markii gumaystihii ingiriiska way shaqaynaysay wakhtigaa dhowr iyo sagaashankii in cigaal haysena way shaqaynaysa way shaqaynaysay maalinadii waxaa dib- burburkii dabadii baa la dhisay oo la dhammaystiray way soo socotay way shaqaynaysay mar kale waxaa timi in dowladdii siraanyo waa gartay dowladdii siraaye markii ay timi ayaa kiniisaddii waxaa u timi naag oo soora ah ama baaderiyada kiniisaddii dib baa loo dhisay way maalgelisay lix bilood ayay dul fadhiday wadaadka awqaafta ayaa la weydiiyey kiniisaddan markii la furay markaasaa waxaa lagu yidhi adoo diintii mas-uulkaabaa kiniisada hargeysa laga furaya markaasuu yidhi iyaguwa masaajidaday inoo ogolaadeen waddankooda ku jiree iyaguna meel ay ilaahay ku caabudaan buu yidhi ma cibaado ilaahay baa in ciise ilaah laga dhigtaa waa maya oo karoos la caabudo meel ay ilaahay ku caabudaan ayaan annaguna u ogolaanay buu yidhi marka shaambadda baa lagu dhuftay oo wadaadkaasi waxoogaa yacni markaas maxkamada adduunka ka raacday iska daa malaa aakhir badanka ma lahayne wadaad wasiirka diimaha baa layidhi yacni meesha diin keliba wasiiruma tiid soo ma oo islaama ile diinta islaamkan wasiirkahay soo mahe haddee wasiirka diimaha tahay baa layidhi marka labaa loo kala dilaacay marka warku waa caddaada warka waa caddaaday anigu maxaan sheegayey eeg waxaan dhaxaan jalaaday dheg baan jaraqla iisin baa ii soo baxday maxaan ka hadlayay lama roraan ka hadlay anigu deedna wadaadadii gaban jiray hadda meel ay ku hadhaan ma jiraan dadweynihiibaa sidaa u haraaciyaya awqaaftii wadaadadii waa la shiray annagu shirka dabaddaanu ka naho masaajiddaasaanu ka qaylinaynaye shirkana laguma soo dhoweynaya lianna annaga mawqifkayga la garanaya dowladda yaan lagu kicin waxaan yaan la kicin amniga yaan la khalkhalin ammaan baynu haysanaa waxa soomaaliya ka dhacay madarkan waxa yaman ka dhacay waxaan ka dhacay waan ka dhacay babababa waxbaa la tumalaya sanam anam amni la yidhaha alamnu ayaa lagu caabudaa meesha oo dadka qaarkood ay caabudaan oo laga dhaadhiciyey oo haddii la yidhaahdo war ilaaha ilaaha maa lagu gaaloobaa mise amnigaa la ilaashadaa qaar baa odhanaya amnigaa ilaashanaynaa ilaahay wixii la doonaya ha laga yeelo dadka qaar baa odhanaya calaa kulli xaal bahashii naagtii go'aan baa laga qaatay maxaa laga waayida ord hawshaadu waad gudatay xilkii waa dhamaystay soo maa waa lagu mustaafiray layidhi laakiin lama mustaafirin xilkii bay gudatay kiniisadii way furtay xafladdiina way dhigtay caalamkiina waa loo sheegay soo ma way iska tagtay kiniisadiina cid xidhi kartaa ma laha ma laha ee way shaqaynaysaa hadduu qofkii ku shirkiga iyo kufrigiisa ku samaynaya ee sanamkiisa u sujuudaya uu albaabka xidho dee ma cid baa qasabtay markuu ka soo baxay ma cid baa ilaalinaysa maya cidda ag nimaan shaqo ku darsan baa suuqa lagu sawiraya iyo xaafadoodii markaasaa la dhigay kiniisadda ayuu ku urgelay iska daa mid ag mara Waa.
gaadh adag ayaa la dhigay gaadh adag ayaa ilaalinaya kiniisaddii sidii bay u shaqaynaysaa Een, islaantan le ee adna hospital ee adna aadan la yidhaahdaa waxay ii soo dirtay wefti ah, ka- koox tabliiqiyin oon saaxiib nahay iyo odayaasha alamar macruuf ka mid ah waxay tidhi aadan sunnow taga gabadhii xumayd ee dalkeena kiniisada ka furtay waan mastaafuriyey aadan sunna imikuu ka hadlayaa hosbitaalkayga eh waxaad tidhahdaa sheekh aadan sunnow gabadhii mastaafuriyey shaqa iguma leh sa ogow inaga eryey iyadu adnada maxay hadda tahay adna gadaalaan ka sheekayn doonaa waxay hadda tahayna waan sheegi doonaa waa tahay Mhm.
oo waxa weeyaan imika horta aan ma- mawduucan ka baxo aan iyadu waan u farbaxaya insha allah waa tahay iyadu waxa weeyaan qaar badanoo baadiriyaan sheegi doonaa iga dhintay oo ilaahay iga raaxeeyey Mhm.
kuwa is- dhibaatadooda islaamka ku hadhay Mhm.
ay ka mid tahay waxaan yidhi waaye iska taga khudbaddii jimcaha igu soo beegan si fiican baana ugu faahfaahiyey Mhm.
aniga ma khusayso ballan iyo cahdina iimay dheganine gaalo shisheeye sokeeye kuwii iga qayb qaatay baadiriga u wada hiilinayey Mhm.
ee xarunta u noqday bay ahaayeen Mhm.
marka aniga gallad aan uga abaalgudo ma laha oo maanta ceebta saaran ay iska fogeynayaan aan kaga dulqaado agtayda ku meelahay waan ka imi masaladaasi waxa weeyaan kiniisadda iyo maraaxishay maraysa kiniisaddii maxay ku dambaysay iyadoo qurux badan oo indhacdad bay bartii soo taagantay yayna sugaysaa dadka waddanka u dhashay bay sugaysaa inay go'aan ka qaataan Mhm.
innaguna dadka waddanka u dhashay ayaynu ka mid nahay wayna sugaysaa weeyaan Mhm.
taa waan ka gudbay munadamada markaasi taasi waa katolik ortodokasna waan soo sheegay Mhm.
waxaa jira madhab isagana la yidhaahdo brotestan waa wax adag weeyaan saa loogu dhawaaqaan waanan garanayn Mhm.
brotestanigu waa madhab een, ka soo falliiqantay oo ka soo falliidhantay taariikhdan idiin sheegayaa madhabka katholiga markay taariikhdu ahay qarnigii lix iyo tobnaad Mhm.
waxaa soo ifbaxay rag kiniisadan kaatoliga ka mida oo saluugay oo fasahaadka ka soo ifbaxay u dulqaadan waayey marka waxa dha waxaanu doonaynaa inaanu hufno kiniisadda kiniisaddana xuurtay ku haysataa kursigan oo roman katoligu waa waxa kiristaankaba ra'siga u ah xuruubtooda soo een, maxaan ku dhahdaa saliibgana mas-uulka ka ahayd dhaqaalahoodana lafdhabarta ka ah siyaasadoodana maamushaba Mhm.
deedna dadkaa waa lala dagaalamay nin waxaa macruufa oo jiray la yidhaahdo een, martin luther oo almani germania laba ninoo kalaa jiray faransi iyo suweysari ninkaasi kun shan boqol iyo waxay ahayd wakhtigiisu afartan iyo lixdii Mhm.
madhabkan ayuu markaa sameeyey imika aan sheegay borsataanka Mhm.
markaa waa la dilay dabeedna waxaa loo sameeyey een, shakli ka mida calaamadan kiristaaniga ee karooska Mhm.
oo baroosin aad maanta u yaqaanin soomaalidu halkaasay ka timi halkaasay ka timi dabeedna ninkan waxaa li waa waa shahiidkii kiristaanka bay yidhahdeen calaamad lagu xasuusta u sameeyo waxaa li maadaama bad lagu riday markabna laga dejiyey baroosin ha la sameeyo saliibka madaxa kaga yaallo Mhm.
xagga hoosena ay soo laaban tahay sirsiradno ku ku xidhan yihiin macnaha inuu ninkani katiinadaysnaa oo la deldelay oo bad la dhigay ayay ka turjumaysaa hay-aadka dhisay een, sakanaad ama xarumo milatari oo hargeysa ku yaalla calaamadanay ku wada dhiseen sharaagii dhisayna waxay kula shuruudmeen calaamadaa soo sameeya sawirkeeda markaan sa- qoladii ku guulaysatay ee ogolaatay inay dhistay baa la siiyey deedna waan ka hadalay lix iyo tobankii sababta lagu xidhana waayay masaladan shakliga saliibka o dhanna waan dabagalay xataa masaajidda lagu sameeyey ay hayada dhiseen oo meelo mithal tiimbayda ku taalay nimankii hayste waxay dhahaan, nagu xamba maanaan fahamsanay markii dambe waan ka bedelay hay-aadkana ayaa ka mas-uula hay-addani markaasi som dhef baa la odhan jiray wakhtigan amerikaan ayay ahayd maraykanka laga leeyahay maraykankay ahayd waa garta madaahibtan protestaanku maraykanka iyo ingiriiska iyo waa dhulkay ka jirta imika oy ka shaqayso Mhm.
hay-addan waxaa la mida oo la taariikha hay-adda la yidhaahdo iyadana markaasi in muwaajahada iyadana ugu daran ay naga soo martay waliba midda ugu ballaadhanna ahayd ee ugu xajmiga weynayd uguna tirada badnayd waxaan n n baa la yidhaha iyadana labada hay-adood waan isku qabanaya somdef iyo n n waayo hay-ado xajmi leh oo intaanu laba sannadood oo dhan kifaax ku wada jirno ilaahay nagu guulay inay dalka laga saaro Een, esba nin la yidhaha baa haysta tan shan iyo toban gurina xafiisya ahaa way ku jirtay oo guryaha shicibka ay kiraysteen mid kun dollar bay ku kiraysteen ka u yar lix boqol oo dollar bay ku kiraysteen masalada beebelka markay timi arrintii qaraxday yacni waxaanu haynaa dad dhan oo yidhaahdeen leeyihiin haddii aan kiristaanka qaadato sida gabadh ilmo ahaydii ay dhashaaba wuxuu noqonayaa indhaha indhala-aan waxbaa wax taraakuuma lamudaa ku bilaabmaya indhuhu waa casaanayaan filinbaa ka soo baxaya dam ayuu noqonayaa ilmihii dhib aa qabsaday waana qoys faqiira inay wax siiyaan bay doonayeen ninkan robot baa markaa wax siinaya marka wuxuu ku yidhi caruurtaada amerikan geynaa indhahana waa la daweynaa baas waxaa lagu siinaya kaarhkii baa lagu siinaya waxaa weyaan faqriga ood ka baxaysaa maya maya bay ku tidhi waxay ku tidhi gabadhaasi aniga diinteeda maad qaadan suu maya seetan anigana maya bay tii marka markii dambe waxa uu ku yidhi iska joog dalkaago haddaad xaggaa diidan tahayoo waxaan ku siinayaa bishii kastaba laba kun oo dollar laakiin diinta ka bax dawaadeeda adna husbital baa laga siiya waa majaan waa bilaash dadka macasirdonkii baa dhegaysta markhaatiyaasha ah kanoo keliya maa jihooyin dad wada noocaasaan ururayna beeballadii baan ururayna dowladdii jiqay ku noqotay waa loo yeedhay marka ninkaa xaruntiisu waa halkee waa adna husbital kuwani adna hosbital bay xidhiir la leeyahy oy ka shaqaynayaan anonimtu waa noolaynta naruurada mustaqbalka oo fojeriya laakiin waxa weeyaan norwegian mission weeyaan oo madhabka markaa ninka martin luther uu leeyahay ee waqtigaa soo baxay anonym baa timi anonym way nagu riiq dheeraatay way ka yacni way ka riiq dheeraatay anonym waayo dadkiina laga faa'iideeyo maanta waxa weeyaan ka daro dib dhal bay maraysaa laakiin waa waqti hore imika halkan waxaan ka sheekaynaya waxay ka howlgelayeen burco waxay ka howlgelayeen gabiiley waxay inta badan shabakadoodu waxayna hargeysa xaafadayda oo keliya taa shan iyo toban guri uga furayay xaafadda adig aad degin aniga aan deganahay yaan dacwadda ka wado waa garta waxay ii diiday jiif iyo fadhi Mhm.
iyo inaan hurdada lado subax iyo galabyadan ku hamiyi jiray Mhm.
macluumka kasta ee subax kasta soo cusboonaadana waan helayay marka wixii dhugmatiya markhaatiyana waan urursanaya leanna meeshaan indhaha damas la iskaga shubaya faraha lagaa gelinaya indhahaad ku aragtay baa la leeyay keen markhaatila beenaalaa tahay baa leeyay adoo sheekha nin caalim oo og oo diintii xajarayne ka waa inaan dhugmatigaas mar walba iska soo horaysiyo waa inaan markaba markhaati haysto mar wax waaqac oo dhacay haysto Mhm.
waxay kaloo samaynaysaa hay-addan anonym caruurta yarar bay ugaadhsanaysaa ee aabalaawayaasha ah xaggee marka ka aruursanaya waxay ka arursanay inta badan dhakhtarka waxay kaloo samaynaysaa baadhiya qabanaysaa caruurta yaryar markay jimcaha iyo khamiista ka joogaan in waxbarashada ay fasax tahay Mhm.
habeenkaa baadhigoodaasay imanayaan waxaasay ayay tusayaan caruurta yaraabaa ababinayaan Mhm.
guryihiibay garaacayaan way soo salaamayaan waxay leeyihin booqasha idinkuna na soo booqda hadiyaday u geynayaan idinkuna hadiyad noo keena tan kale enanamti ayaanu isku yaraa muddo isku raagnay isku dahdeen salaadiin cid kasta shacab wax kasta way soo dhoweynayaan xafalaad bay qabanayaan waxay doonayaan shacabka kaala baxaan annaguna cagtaan cagta u saarna ilaahan la kaashina walle yacni quwad maanaan ahayn iyo awood shacabku waana taageeray ilaaha barakeeyo shacabku aad buu noo taageeray kuwii u shaqaynaya markhaatiga noo furay kuwii beebelka loo geeyaa markhaatiga noo furay kuwii hadiyadda loo geeyaa markhaatiga noo furay waxyaabihii lagula had- lagula hadlay markhaatiga noo furin sirdoonkii annaga naga shaqaynayey inuuna dabagalo oo annagana xidho wuxuu ku qasbanaaday dadka guryahooda jooga inuu xogta ka soo ururiyo Mhm.
taasina waxa ay keentay markii u dambeysay inaanu iskaashino wadaadadii hargeysaanu ka qayb gelinaan kuna warday dalka anagu keliga meelin nimankuna fasaadka adduunka o dhan bay ku hayaane dee aan wada dacwoonno aan miisaanka wada saarno wayna yeeleen wadaadadii runtii ilahay khayr siiya Mhm.
wasaaraddii daakhiga wasaaradda awqaafta waxay tiri niman yahudiya waxaa ka jira garan maysaan gaagaabsada Mhm.
ninka wakhtigaasi waxaa la odhan jiray ina waran cadde Mhm. oo markaa wasiirka arrimaha gudaha ah haa ina waran cadde runtiina wasiirada kuwa ugu hadal cad buu ka mid ahaa Mhm.
nooma mujaamaleynin Waa gar- wasiirkiis i- wuxuu wuxuu u yeedhay awqaafta wasiirka awqaafta wuxuu yihi ma aadan sunniya tiimkiisii baa ragga kula jooga mise wadaadadii hargeyso dhan sidhi wadaadadii dalka o dhan buu yihi weliba Mhm.
sidhi haddaa u dhamme waxay doonayaan ku iman maayo macnaa wuu naga soo horjeedaa hadda reer wuxuu ka habranayaa wadaadadiisi macaa inay macnaa la socdaan isaga ictisaamka ah Mhm.
waxaana la fadhiya sirdoonka ra'iiskiisii iyo amniga ra'iiska u sarreeyey iyo raggii la shaqaynayay habeenkaa markaanu ku bogsan waxaanu doona kula hadalnay toddoba cishuu qabtay waxay dalkaa kaga baxaan xafiiskoodii nairobi baan la hadlayna waxaan leenahay nimayaa waana khiyaamaysan haddaad soo dirteen niman eh, missionaria ama kiristaaniya ama tansiir wada inagu arrimo bulshaan isku ogeyni iskumaynaan ogeyn waxa afkaa la wanaajinaya waa la ogaya waxay qabtaan waa iska warhayaan waa iska warhayaan Mhm.
haddii kale aydan u soo dirinna shaqadoodii way khilaafeen ee naga ceshada xafiiskana waanu sheegaynaa bani kii sirdoonka histaari ayax hadduu meel ka tago koronkaru ka tagaa waan baadhanaynaa hanaga erin buu Mhm.
hoostaan waan ag fadhiyaa wasiirka hoostaan kala hadlan rugnayn maalin ha ugu darin ha ka yeelin waar toddoba cisho u qorbaan kuniyo ha noo joojinana dhaafi bui waxaa ihi soomaalidii la shaqaynaysa iyo kiristaaninta kala shaqaynaysa maxaa laga yeelaya wasiirka wuxuu ihi annaga soomaalida qi- xeer uma hayno aan ku musta'afrino midaan ku xidhnana uma hayno muwaadiniin weeyaan xafiisyadii bay wakiil ka sii yihiin laakiin guryihii oo dhan iyo xafiisyadoodii qasab waxaa noqotay in la xidho ila waa la musta'afrinaya marbaa hal marbaa tiimkii oo dhan gebile baa layidhi laba macalin baa ka jooga reer gebileyana qabsan oo dhan reer gees waxay noo quuri waayeen labada macaline orda u soo sheega warkiina intaanu tiim dhan oo isku- reer geesaa isku raacnay oo qaarkood gebile ka soo jeedaan ayaan gebile tagnay muxaadaraad baan ka qabanay beebaladii baan geynay waxaan labada macalina wax idin dhig, wax idin maad garanaysa waana la mastaafurinaya raggaan way la shaqeeya na dhaafiya bay dhahaan nijaasta nijaasta kala jirin waa soo heriyeen iyaguna waaga nimankii waa la mastaafuriyey waana haayaadkii labadaasi ugu cuslaa aan ka gudbo qodobka lixaad waxaan u gudbayaa markaasi qodobka toddobaad weeye ee tansiiriga ah waxa weeyaan waa kiniisad een, ku hoos gabanaysa sharikad dhisme oo haayadeed waxaa jira barakacayaasha dadka la yidhaahdo in gurya hargeyso looga dhisay deedna haayad baa maalgelisay shirkad bay ka dalbatay dhista kenya ninka injineerka ka waa baadari
shirkaddaas shirkadaasi waata beebelkiibuu sitaa hoteel een- een mansuur la yidhaha hoteelada hargeysa ugu weyn ayuu sitaa miiska ku quraacda markuu halkaas u hurdaa seexdaa markuu shaaha koobsha kafay cabo midh buu dhigayaa beebel buu dhigayaa qurux badan oo kala racla ma'aleh oo fartuna ay giriim iyo casaan iyo wax isugu jirto madow oo faafinayo af soomaali ku qoran hoteelkii baa horta weereeray waa ruuxan yaa inoo dhigdhigaya miiska sirdoonkiibay la wadaageen intaynay la wadaagin baa annaga xaggii jihada hoteelka waxaa naga soo gaadhay telefoon iyo iyo weliba een, bahalka laftiisii bal waxaasaa ka socda waddankee ka hadla sheekhaada sunnaa ka hadla baa layidhi arrintii baan qarxiyey waan ka hadlay deedna sirdoonkiina waa dhaqdhaqaaqeen ninkii bay madaxa soo qabtay
waa garta ninkii wuu fashilmay markuu fashilmay dowladdu way isku asturaysaa inay tidhaahdo hebel hebel oo caynkaasa oo injineera waan mastaafuriyey shirkaddana ay tidhahdo beri baan ka nahay shirkaddu la shaqaynayna ay tidhahdo iyo hayaddii annagu shaqa kuna waxa kumaan anogeen annaga shaqu baa naga dhexaysay kaana waa la mastaafuriyey isagana iyo weli si cil- muclanaa loo mastaafuriyey ka sideedaad waxa weeyaan waa qodob ku saabsan madaariska markaa madaariska dhibaatadoodii waa qaa'im kuwaasi hadday tageen iskuul abaarso een, maxaan ku dhahdaa waxaa ka mid ah een, oo iskuulkaasi weliba isagu mar hore ayaa la furay yaan muslim baa ka mid a yaan muslimna waa qadiim kenyaan weeyaan manhajka kenyaankana waa haystaa manhajka kenyaanka waan hayna gacantaan ku dhigay waxyaabo markaa kiristaaniya baa ka buuxa sida manhajka een, een, kenyaanku uu u dhigan yahay waxay tahay waa manhaj waxyaabaha arrimaha arrimo bulsho la yidhaahdo iyo diinta waa la isku dhex daraa tusaalaha imtixaanka iyo tilmaamaha oo dhan een, een, waxa weeyaan waa boob waa kaniisad waa markaasi saliib waa kiristaan mararka qaarkood waxay ku leeyihin masaajid ayay ku odhanaya manhajkooda gacantaan ku dhigay ardaydii seete xataa waan ka qaadnay wixii oo dhan waan ogaanay waa kiristaani gebigeeduba yaan muslim baa wakhtigaa la odhan jiray maanta inta gadaashay waxaa la leeyahy magacii aa laga bedelay iskuulkan abaarsa tij baa la odhan jiray magacii laga bedelaa la leeyahy laakiin waa macruuf magacu xaqiiqada ma bedelayo waxa weeyaan iyagoo macruufa ayay meeshii ka jiraan way ka badan yihiin soos gurub baa ka mid a iyaduna waa qadiim carruurta ayay qaabilsanayd waa talyaani een, kan iskuul abaarso waa amerikaan iskuul abaarso waa amerikaan weeyaan waxaa ka mid ah jaamicad iskuulka daba hoosta hoostaga waa garta kuwani eeg yaan muslim wuxuu ku bilaabay carruurteena adfaasha ah wuu koray tacliinta kor bay ula korayaan abaarsa imika jaamacad buu maraya barwaaqo jaamacadda barwaaqo la yidhaha naagtii xumayd ee injin- injineerla maxay ahayd magaceeda idinkaa la saxi doonee anigi ma garan waa iloway berigaa waan haye ay si cad inay ku guulaysatay yacni barnaamijkeedii kiristaaniga ahaa ay weliba kiniisadda ammaan kaga heshay ee madaxweynuhuna weliba ku sabooday uu yidhi waxay dalka u- waxay ka qabteen meesha shaqaday noo qabteen abaarsa iyo jaamacaddani waa wax dalka iyagu u baahan yahay buu yidhi weliba diintayduna u baahantay buu yidhi waa arrimihii ragga markaasi cabdimaaligii lagu xidhayay maalintii waan ka hadlayey anigu laakiin waxaan ka hadlayay oo jeel ka soo baxay waxaa ka mid ah jaamacadda waxaa kaloo ka mid ah markaasi maraakis dhaqanka ah oon mid keliya ahayn qaar naag haysatay may taya badnayn oo laakiin ka shacabka badani waa nin jaamacii wax laydha ma garanaya magaciisa buug faayarkana haysta xarunta dhaqankana haysta isku sheegay waxa weeyaan ninkaasi tansiir keliya ma wado qoomuluudnimada ayuu beeraa oo ku marti qaadaa hargeysa nin Bots- botswaano ka yimi oo mar qoomoluud ah ayuu keenay munaadamaadka maxalliga ah ayaan u soo jeesan oo markaa ay xarunta ay ka mid tahay dhaqanka buug faayarkaasi uu ka mid yahay waxaa ka mida markaa mustashfa adna adna haddaan imanka meesheedii maraya adna n waxa weeyaan iyo tawaabicdeedaba jaamacaad bay leedahay waxbarashay leedahay n arrimahan markaasi maxaan ku dhahdaa n dhakhtarnimada iyo tacliinta kaleba intaba way gacantay ku haysaa ummadda runtii waxaa wax ka bartaa waa naashi'adii ummadda islaamka dhallinyarada muslimiina wax- ayaa wa- dhulka wax ka barta laakiin dhallinyarada muslimiinta ee meesha jooga waa kuwa beerta loo dhigtay in lagu saracdo iskamana war hayaan islaantani yacni dadka meesha joogaa intooda badani madaxay ku sidaan laakiin annagu intii aanu meesha joogno dacwaddii kashifnay wax badanna ay soo baxeen dadka danaynaya diinta iyo dadka meeqaankeedii hoos u dhacay dowladda meel sarey ka mid tahay waayo xidhiidhka sanadka ay dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka u maraan adna kow bay ka tahay waxyaabahay samaysana bal waynu sheegi doonaa laakiin xarunteedu waxa weeyaan een, waa meelaha saldhigga u ah ninka gaalkii markuu imanayo fiisa ayadaa u soo saaraysa waa garta markuu fiisa doonayu imanayo xaruntana looga soo saaraa waa garta safarkeedii u dambeeyey yuhuud waxay ka samaysana iclaamku waa ka buuxaan soo maaha xogtaasna ma idinka taahnaa dadka imika hadda ay meesha hare iyo imikaba talabiid baa loo diraa dadka qaarkood marka caafimaadka meesha waxoogaa yara adkaado waxay leeyihin waxaanu ku daana waxaanu la shaarignay oon xogtooda helnay dadkii talabiid loo diray yuhuudda yuhuudda loo diray oo maxaa loogu diraa marka waxaa loogu daranaya waxa le caafimaad qofka haddii diinta laga iibsanayo muqaabil weyn baa la siinaya soo ma caafimaad wuxuu u baahan yahay oo dhan baa loo dhammaystiraya la geyn maayo een, hindiya maaleysiya meelahay soomaali u tagaan waxaa la geenaya talawiid caasimadda yuhuudda caasimadda yuhuudda Mhm.
halkan cilaaqada ka soconaysa waad arkaysa nasiib darro waxaa laakiin ii ah wasiirka awqaafta ninka hayay inuu xajka geeyey maka islaanta waa garta oan anigu leeyahay rudbe baadari caadi xataa ma taagna waa insaan nooc kale ah waa garta xajka markaasi kabcada lagu soo xajo ayay inta wadaadda hareeraha ka geeyey ka ka galeen ayay kabcada geena way soo xajtay Mhm.
usradeeda aniga ma garanayo aabbaheed wuu dhintay waxba kama sheegayo laakiin soomaalida waxaan maqli jiray aabbaheed wuxuu haysta lama yaqaano laakiin reer abtiga xaggay ka soo jeeda hooyadeed qoysas kiristaana wey ayada laftigeed baa la yidhahdaa waa kirista iyada waa kiristaan anibaa leh waa tah waa kaafirad kufaarta kiristaanka ka mid ah shaahidna cid kale weydiin maayaanu oo ma ayada la jaharta mise waa wax la ma soo la jahrayso weligeedna kuu sheegi mayso Mhm.
laakiin barnaamijkay ka shaqaynaysaa waa tansiir Ah.
tiimkay u shaqaynaysaana Mhm.
waa tansiir maxay ga rabtaa daliilkan rabaa muxuu yahay marka waxay u dagaalaysa maalin walba xafiiskay tegi jirtay wasaaradda awqaafkay tegi jirtay aadan sunno ka qaban jirtay dadka hay-adkan u shaqaynaya ummadda Mhm.
kuwan ay dowladda garwaaqsatay inay kiristaan ay beebelada faafinayaan Mhm.
tan kaniisadda furaysa Mhm.
kan markaa somdhef kan nnm wixii o dhan iyadaa haysa meesha dhexdeedaa la- ayaanu haynaa halkan baan xataa la imin nuquladii beebelada ay ku qornaayeen Mhm.
ee iyada tiimkeeda uu faafiyey mara isbitaalka dhexdiisa uu ku faafiyey Mhm.
halkan aan la imin waana sitaa dhugmatii oo dhan Mhm.
taa anigu cidnaba markaasi ma weydiinayo Mhm.
cidnaba La ma weydiin maayo.
weydiinayo amaama rabalcaalamiin anigaa shaahid ah wixii meeshaa ka socday xogna waanu leeyahay ile nin waxaanahay markaa meesha u dhashay waddankan u dhashay xoogagaa Xoogaal nin ah.
hurdana ma ihie oo intuu xalay seexday soo toosay une waan ahay nin soo jeeda baan ahay waa tahay waa tahay Een, sheekh aadan muxuu ku jiraa xalka gobolada waqooyi ee soomaaliya
yacni waa su-aal aada u muhiima xalka gobollada waqooyi muxuu ku jiraa horta xalka gobollada waqooyi wuxuu ku jiraa xalka gobollada har- koonfureed oo xalkoodu ku jira iyaga Wa- waxa farqi oo u dhexeeya ma jiraan ma jiraan laakiin haddaan si gaara u tilmaamo haddaan la hadlo dadka meesha iga ka dambeeya Mhm.
haddaan xalka iyaga ka soo bilaabo xalka koowaad ee u horeeya waxa uu noqonayaa alrujuuc ila allah macnaa ila kitaab sunna Mhm.
caalamo iyo caamo in kitaabka iyo sunnada ay noqdaan in dadka la amro oo culimmadu iska bilowdo oo loo noqdo atooba annasuux toobadda tooba nasuux la shuruudihii sharciga ahaa dhammaysatay wixii xumaan oo dhana laga soo noqdo daacada rabbi loo socdo munkarka lala dagaalamo waxaanaan ku leeyahay arrintaa ma dhacayso lamana gaadhayo ninbaa wuxuu yidhi cudurka kaa gala fardaha gaariye miyuu ahaa haddii laga gubo dameer dawadeeda lama gaadhayo geed dheer bay saaran tahay hadaad tiraa faraskaygu waa xanuunsanayaa cudurka dilaya faraska dameerkaan ka gubaya dameer halkaa taaganiyo faras maxaa kalaga markaa dameerka gubaabuu farasku bogsan doonaa yani waa tusaale wanaagsan soo maha geed dheer bay saaran tahay oo lama gaaraya markaas weyaan xalkeeda lama helaya arrintaa aan soo sheegay munkarkaas aan maanta arkaynaana ma suulayo jeero maxay la helo jeer aynu isu taagno seefta lisaanka oo alxuja waalcilm inaan ku dagaalamanno carabkeenna inagoo xujada iyo cilmiga ku ogeyna labo raayatuljihaad isu taagna wax kale ma qayrayaan wax kalena ma dawoomayaan in tansurullaaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum baa ilahay yihi subxaanahu watacaala markaynu alle diintiisa u gargaarna ina gargaarkeenu imanaya waxaana la rabaa inaynaan weli ka dhigan cadowgii alle iyo cadowgii rasuulka iyo ummadda muslimiinta ah taweliga yacni waxa weeyaan ciddan aad weliga ka dhigatay waa inaad inay guulaysato la jeclaato waa inaad kuna taakisho kuna faraxdo guusheeda lana jeclaato bale aad ugu taageerto ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inoo sheegay arrinta halkaa marka aynu ka duulayno waxaa weeyaan markaasi nasriga iyo xalkaadi weydiinaysaa imanaya waaya waa soo gabagabeyneynaa sheekhana barnaamijkeenna kulankan maxaad ku soo gabagaban lahayd ugu dambeyntii
alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wcala ali wasaxbihi wasalama tasliiman kaiira wabacd kulankan maxaad ku soo gebagabaynaysaa laba qodob baan kusoo gebagabaynaya haddii ilaaheen uu idma oo laga hela arrinta insha allah qodobka se koowaad mawduucan munaasabadaanu hayaa anigu waxaan hayaa daraasad cilmi ah oo ku saabsan tansiirka iyo kiristaamaynta iyo kuwa wax kiristaameeya laftoodu maxay yihiin kiristaanku muxuu yahay kiristaamayntu maxay tahay hadde ujeeddooyinkay wataan waa maxay albaabaday ka soo gelayaan iyo dariiqooyinkay noo isticmaalayaan waa maxay saameyntay nagu yeesheen waa maxay intaasiba haddii la helo sidaan uga hortegi karnaa markaan ka hor tagno aan inagu isbadbaadinno sidaan iyaga qudhooda u hujuumi karnaa si aan uga hor tagno fasahaadka caqiidada ummaddeenna ay ku hayaan iyo akhlaaqdaba si aan ugu oogno iyaga xujadii sharciga ahayd oo dhekada jebisa iyaga ilay dad makasabay wax u sheegeen oo yidhahdo waa qaldan tihiin nolosha cusub bay dhahdaan marka marka ciise ay ku baaqayaan dacwadiisa nolosha cusub iyo rajada mustaqbalka waa kuwan haddeerle markaasi nooleynta nawrada mustaqbalka ee meelahan ku qoreeya waxbaan ku haynaa mashhuuraado fara badan oon ugu dadka iyaga u dhacsiinaa inay ku jiraan yacnii kuwo yacnii ka dhex baxay wax diin la yidhaahdo oo dhinac wax ka jiraanba way wareersan yihin nimanku waxay aaminaan iyo waxay ogolaadaan iyo waxay diidaan midna ma garanayaan saynu ugu sheegnaa si aynu u dhansadaan inay xataa bini'aadanimada iyagu ka dhacsayin inay cilqanayaan iska daa iyagu dadkeenna aynu arrintaasna u ogeysiinaa oo dabeedna ay u timaadaa inaynu iyaga yacni inay yihiin berberiyin hamajiyiina yacni berberiga hamajiga fil xuruub baa inta badan lagu yimaadaa waa bahalku markuu ugaadha cunayo mu naxariistaa yacni bahalo oo kale weeye markay xuruubtii taariikhda soo maraya dagaaladii taarikhda soo maray kuway muslimiinta la galeen kuway iyagu markiisa xasuuqayeen kuway gaalada kale la galeen yacni wax la mida adduunyada lama arag tusaale waxaa waye yahuudda waxay maanta ay qaso ku samaynayaan si aynu iyagana bal dacwada nabadgeliyada dacwatu yacni maxaan ku dhahdaa sabiilu najaat wax meesha dariiqa lagu badbaaday dariiqa nabi maxamed aan ugu yeedhno sharkoodana uga nabadgalno sidee aynu barnaamijkaa u fulinnaa barnaamij ku saabsan oo cilmi ah ayaan hayaa oo anaan jecelahay ummadda islaamka ina la wadaago martina idinkaa laydinka yahay taas waa qodobka koowaad qodobkayga gebagabadahay wuxuu yahay waa risaalad risaaladdan waxaan ku gudbinayaa luqada aynu u wada dhalannay gabay ka mid ah oo isla munaasabaddan ah gabaygani in kastoonan diyaargarow badan u gelin waxaan laakiinse gabaygan ku magacaabay aayatiin waana intii lagu dhawaaqay badda xabashida in lagu wareejiyey soomaaliyad weliba qaybta waqooyi galbeed koley afkayga wuxuu ka soo bixi isagoo ku culus waayo gabaygu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maaragtay rakaakada badan leh fasaaxadiisu ma fiicnaato jeer uu qofku si fiican u yaraa yacni oorta inuu qaybo oo xoogaa carabka ku jilciyo laakiin insha allah waana sida tan da'da gabay baan doonayaa inaan daliishaaye dulicday daaran tahay haddii aan diiradda u saaro dabuubtayda maqal murtidaan soo daldalayaa waa deeq ilaah ii daalaacsho daacad baan ahaye dalandalin haddaan diri midkaan dawga sii marine dalkaa kala durugsanee xaajadu igama daahnayne dalka ayaa kala durugsanee xaajadu igama daahnayne degelladii waqooyi ha tago iyo saylac dacalkeeda degelladii waqooyi ha tago iyo saylac dacalkeeda niman yahaw tolnimo diida ee xabashi doonaaya niman yahaw diinta daayacee dunyo dhaafsaday niman yahaw duruun oo amxaar daacadda u haysta niman yahaw daabcaddii cadow sii dardarinaaya duul yahaw gaalada warsadee daba ruclaynaya ee dubaaxdii dalkooda doonan kari waayey soomaalidani waa dir qudha duqiyo neefkeede soomaalidani waa dir qudha duqiyo neefkeede hadday diimo kala soo galeen iyo duul amxaaro eh dabrayn lagama karo way isdili daayin aabidkoode darbo maahmaah duluc fog baan idin dareensiine ninkii raranka diidaa tahee naar ka doorbiday maahmaah carbeed bay maahmaahdaasi aan uga jeedaa ninkii raranka diidaa tahee naar ka doorbiday carabtaa waxay tidhaahdaa kal mustajiiri binnaari min aramdaa yacnii nin kastoo arrin arrin ka daran u sii dhaafa ama ka doorbida waa midka naar magansaday isagoo raranka ka caraya raranka waxaa la idhaha dhulku markuu rarangubyada qorraxdu ku dhacdo ee carruurta yar caga baruurka ay ku gubtaan ama qofka weyniba ayou naar buu magansanayaa maxaan uga jeedaa waad u malaynaysaa nin jinsigiisa soomaalida ka cararayo xabashi u cararaya isagoo ku andacoonaya soomaalida dhibaatayga soo gaadhay dunyaduba way isdalooshaan waana dirirtaaye waxse kaga daran baa jiroo dub iyo diirba ka idleeyey dunyaduba waa isdalooshaan waana dirirtaaye waxse ka daran baa jiroo dub iyo diirba ka idleeyey dugaaggu markuu soo duula bay geesuu didayaane yacnii bini'aadamka dunyadu ka daran yihi dunyadu way way isdhibaataysaa iyaduba ridaan geeska laha inta kale geeska laa dilaysa dibigu dibigu hidiya warkan wuxuu hirdiyayaa maxaan ku dhahdaa dibiga kale awrtu nafta iskaga jaraa markay isdilayaan bahal laakiin marka uu soo duulo xooluhu goosan ka midii ma odhanayaan bahda bahalahaan raacayna hal mar bay dhinac u dayaacayaan markaa tusaalaha halka aan ka wadaa waxa weeyaan markaasi duunyada markaa tusaalaha ugu soo daray bini'aadanka qaar ba xataa dee duunyada ka liidanaya gacal i dilay dingaraarada nacab baa iiga sii darane gacal i dilay dingaraarada nacab baa iiga sii darane u dulqaata danqaabada waa duul sokeeya ah dakanada raggii dhigaa weli damac u doonyaysan daawaysta shareecada doogta lagu dabiibaaye dugsi kama heshaan xabashigii doofisha xumaaye dalkiyo diintuu mooloduugayaa duunyadoo idile dalkiyo diintuu mooloduugaya duunyadoo idile dudmo yay idinla durkine aayatiin dib uga faallooda dudmo yay idinla durkina aayatiin dib uga faallooda dabaqoodhi gaalku duubsadaa daaya leedahaye waa dameero caynsan duulkaad daba ordaysaane waa dameero caynsan duulkaad daba ordaysaane dal iyo dunyo wixii soo hadhay dib uu xaraasheene siyaasiga dayuuska ah xabashibuu soo dalbanayaaye deliilkii sharciga waa kaa derderay dawga loo mara ee deliilkii sharciga waa kaa derderay dawga loo mara ee diin lama duudsiyo derbi alla dhigay dumiya leeyiine dawa loo xishiyo dellama leh halkuu qiil ka dayayaay xaq ninkii diiday doofaar gaala buu daba raqleeyaayee cisi ninkii doonayow allahbaa daacad loo noqone baldayaay abay dooduu dhigay idindubaaqeeye baldayaay abay dooduu dhigay idindubaaqeeye dirkiinnuba waa irhaab iyo budhca duuduuba leeyahaye dacwaddiisu halkay daaran tahay goor horuu degay dalkuu naga dhacay degashadiisaaba nooga sii darane dekadahan markuu soo degana door kalaa imane waa dameer geel didisayoo weliba sii dinaahidaye waa dameer geel didisayoo weliba sii dinaahidaye ninka gardaran waxaa loo soo qaadaa dameer baa intay meel ka qururflaysay ayay geeli diday markaasuu geeli jajabay markaasaa la yidhi bal geeli bay didisay weliba sii qururfleeda bay yidhi markaa yidhi oo iyadaaba garisa siinaysa dha waar hedha geel baasna maxaa meesha soo mariyey abey bay mahmaadu ku socotaa markaa dalka ayuu kuu diidan yahay iyo daaqa xoolaha eh dil iyo dunyo laga dhaco gibir baa loogu sii daraye dil iyo dunyo laga dhaco gibir baa loogu sii daraye sidii dameeraha daabaqaad ayuu duudka kaa marine sidii dameeraha ayuu daabaqaad duudka kaa marine darkan waranka lagu daafacayn waa laga dalooshaaye diiradlaha nimaan sidan adduun cidina danayn weydey danyar tabantaabad iyo daryeel looma dah furine danyar tabantaabad iyo daryeel looma dah furine duul darxuma daashatiyo kuwa derajo dheer fuulay cadaaladdaa lagu diirsadaa dulmigu waydin dilayaaye dowladnimo ninkii diin labaa ilaah derajadeed siiyey dowladnimo ninkii diin labaa ilaah derajadeed siiyey iimaan lagu doogsadiyo shareecadaa lagu dabiibaaye soo dabaala deeqdii kariimkan ka hirqan doonnaaye soo dabaala deeqdii kariimkan ka hirqan doonnaaye wabilaahi tacaala towfiiq aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh aadan cabdiraxmaan warsame haddaba intaas ayaan ku soo gunaanadeynaa barnaamijkeenna intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إذا تخاذلنا وقلنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا